alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala baabu tasjiyati اlmeyiti meydka dadistiisu u baab yahay waruksati xadiidka deynka maynaan akrin qaala raximah llahu tacaala baabu lmubaadarati degdegii buu baab yahay ilaa tajhiizi lmeyiti meydka diyaarintiisa loo degdego iyo wa qadaai deynihi deyntii lagu lahaa in la bixiyo oo laba masalo meydka diyaarintiisa aaska loo diyaarinayo in la dedejiyo iyo deynta lagu leeyahay iyadana bixinteeda in la dedejiyo can اlxusein ibn waxwaxin ana طalxata ibn اlbarا ayaa marida xanuunsaday faataahu الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiga ayaa u yimi yacuudu isaga oo soo booqday faqaala wuxuu uhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inii anigu laa araa طalxata طalxa uma arko ilaa qad xadatha inuu kusoo dariyey mooyaane fiihi isaga almowtu geeridii oo indho geeriyeed buu طalxa leeyahay faadinuunii bihi isoo ogeysiiya bihi ay bimowti wacajiluu dedejiya fainahu laa yenbagii maxaa yeelay uma haboono lijiifati muslimin muslim meydkii an tuxbasa in la xidho beyna dahri ahlihi ehelkiisa dhexdooda in lagu xidho macnaa lagu hayo oo lagu habsaamiyo rawaahu abu daawuud shaahidka xadiidku waa wacajiluu fainahu laa yenbagii lijiifati muslimi an tuxbasa beyna dahri ahlihi laakiin xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira curwa ibnu saciid alansaari yarwihi can abiihi wa huwa wa abuuhu majhuulaan curwa ibnu saciid aabihii buu ka warinaya isagii aabihiina waa laba majhuul weeye waxaa isaguna daciifa oo la mida xadiidka cali ana rasuula اllahi qaala halaaثu ya caliyu laa yuakharna cali ow saddex lama dibdhigo asalaatu idaa atat salaaddii haddii waktigeed uu soo galo wاljanaazatu idaa xadarat iyo janaasadii markay timaado wاlayimu idaa wujida kufan idaa wajadat kufan iyo gabadhii markaa carmalka ahayd haddii ay hesho mid gayaana isna waa daciif laakiin axaadiid kale ayaa jirta oo cumuumkeeda laga qaatay macnaheeda guud meydka in la dedejiyo sida qowlka nebigu calayh isalaatu wasalaam uhi asricuu biljanaaza inkastooo qariinadu ay tusinayso israaca in loo jeedo marka la sii sido oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamay hadday wanaagsan tahay khayr baad u hormarinaysaan haddii kalena fa sharun tadacuunahu can acnaaqikum laakiin mar haddii markii la sii siday ba la yidhi la degdega marka horena in la diyaariyo oo diyaarinta la dedejiyo ayaa lafteeda laga qaadanaya oo bilqiyaas lagu sugi karaa وعn أbي هuريرaةa عن النaبiyi slى الlaه عalيه وasلم qaal waxaa markaa loo sii dibdhigi karaa in la hubinayo bal qofku inuu dhintay iyo inuu koomo ku jiro waxyaabaha loo dibdhigi karo ayay kamid tahay iyo dee qofka in la dilay tusaale ahaan oo baaritaan iyo waxyaaba noocaasi ay socdaan marka haddii xaajiya baahi ay keento dib udhigista dib baa loo dhigi karaa haddii kale asalku waa in la dedejiyo aaska meydka وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi نفس المؤمن مؤمiنka نftiisu معaلqة waxay u xidhan tahay bideyni deyntiisii xatىa يقضى canه ilaa laga gudo rawاه أحmed وبن maaجة والتirmidي وqاla xadيiث xasن marka xadiidkani qofkii dhintay dadka dhaxalkiisale ayuu ku dhiiri gelinayaa inay deyntii bixiyaan waxaanu sheegayaa naftiisu inay u xidhantahy deyntii lagu lahaa ilaa la bixinayo waxaana loo jeedaa qofkii lahaa xoolo uu ku deyn baxo ee deyntii iska bixin waaye laakiin qofkii aan xoolaba lahayn go-aankiisuna uu ahaa inuu deyn baxo axaadiid kale ayaa tilmaantay in ilaahay subxaana watacaala deyntaasi uu ka bixinayo qofkii deynta ku lahaana rabbi subxaana watacaala uu raali gelinayo waxaanay ka xidhan tahay waa maxay maqaamkii kariimka ahaa meeshii aadka u wanaagsanayd ee mutaysatay baa laga hortaagnaanayaa ilaa deynta laga bixinayo waa lagu fasiray mucallaqa waa maxbuusa oo loo xukumi maayo binajaatin walaa bihalaakin naftaasi inay badbaaday oo janno ay gelayso iyo inay halaagsanto naar ay gelayso laba midna loo xukumi maayo ilaa deynta la bixinayo arrinku deynta ayuu ku xidhan yihi xoolihii markaa qofka meydka uu ka tegey waxa ay u xabisnaanayaan deynta oo lama qeybsan karo ilaa deynta la bixinayo lama kala qaadan karo haddii qofku aanu ka tegin xoolo markaa deyn lagaga bixiyo cid ugu tabarucdana aan la helin qofkii lahaa aanu ka dhaafin oanu ka saamixin dowladda ayay tahay inay ka bixiso xadiidka bukhaari wariye can abi hureyra ma min mumini ila waana أwlىa bihi fi اdunya wاlآkhira iqra-u in shiئtum annabiyu أwlىa bاlmuminiina min anfusihim faأyuma mumin maata wataraka maala falyariثu casabathu man kanuu muumin kasta oo dhinto xoola ka taga casabadiisu ha dhaxlaan buuhi nebigu waman taraka dayna aw diyaaca falyaأtinii faana mowlaahu qofka deyn ka taga ama dad dayacan ka taga aniga ciddaasi ay timaada buu hi aniga ayaa mas-uulkiisa ah man taraka maala faliahli waman taraka dayna facalى اllahi wacalىa rasuulihi halkii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam qofka madaxda ah ayaa dadka ugu jira marka masaladan laga hadlayo waman taraka dayna aw dayaaca failaya wacalaya wa ana أwlىa bاlmuminiin buu hi nebigu alayh الsalaatu wasalaam xadiidka qaarkoodna waxaa kusoo aroortay madaxda ka dambeysana inuu arrinka ay saaran yahay waman taraka maala faliwarahatihi waman taraka dayna facalaya wacala lwulaati min bacdi min beyt ilmaal masnada dowladda ayaa laga bixinaya baabu tasjiyati اlmeyiti meydka dadistiisu u baab yahay waruksati buu u baab yahay banayntii la baneeyey fii taqbiili dhunkashadiisa waa laba masalo meydka marka naftu ay ka baxdo in la dado oo dharkii uu naftu kaga baxday inta laga bixiyo maro kaloo weyn lagu dado iyo inay bannaan tahay meydka in la dhunkado oo loo dhunkado calaa sabiili ashafaqati wاlraxma wa can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam xiina twufiya markii la oofsaday sujiya waxaa lagu daday biburdin baa lagu daday go weyn oo xabiratin oo ah mid liid liid leh oo markaa goyaal yama laga keeni jiray wey macruuf ahaa mutafaqu calayh wa can caaishata ana abaa bakrin ayaa dakhala galay calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam fabasura birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu arkay huwa xaalo wa rasuulku musajaa uu yahay mid lagu duubay biburdi biburdihi go-isii fakashafa can wajhi rasuulka calayhi salaatu salaam wejigiisuu marada ka qaaday waa kaba calayhi waa ku dul dhacay oo faqabalahu wuu dhunkaday rawaahu axmedu wاlbukhaariyu wاnasaa'iyu waayo xadiidkan iyo ka ka horeeyaaba waxay tusinayaan istixbaabu tasjiyati اlmeyit meydka in la dado oo meelina aanay ka muuqani inay tahay arin sunno ah alimaamu nawowina wuxuu yihi wahuwa mujmacu calayh waa arin laysku waafaqsan yahay oo khilaaf aan lahayn xikmadda ku jirtaana waxay tahay waa si aanu u muuqa wax ka mida meydka cawradiisu oo indhaha looga qariyo weliba waxay yidhaahdaan fuqahaa shaaficiya dhinacyada marada lagaga soo laabaya xagga madaxa iyo xagga lugaha waxaana dadistan la sameynayaa marka laga bixiyo dharkii uu xidhnaa markii ay naftu ka baxday dharkaasi waa dhar neeftiisu ay ku baxday oo isbedelka dedejinaya inuu jirhkiisu hore isu bedelo markaa dharkaa waa laga siibaya kadib baa maradaa weyn lagu duubayaa oo lagu asturaya wa can caaishata wabni cabaasin ana abaa bakrin abu bakr baa qabala dhunkaday annabiya sala اllahu alيh wasalam bacda mowtihi markii rasuulku uu nafbaxay dabadeed rawaahu اlbukhaariyu wاnasaa'iyu wabnu maaja wacan caaishata qaalat waxay tihi qabala waa dhunkaday rasuulu llaahi sala اllahu alayh wasalam cuhmaana ibni madcuunin buu dhunkaday oo wahuwa xaaluwa cuhmaan meyitun uu yahay mid dhintay xataa ra-ytu ilaa aan arkay addumuuca ilmadii oo tasiilu dareereysa calaa wajhi rasuulka calayh salaatu salaam wejigiisa dul dareereysa rawaahu axmed wabnu maaja watirmidiyu wasaxaxahu waayo ficilka abubakar xadiidkan caaisha nebigu cuhmaan ibnu madcuun uu dhunkaday iyo ficilka abubakar uu sameeyeyna waxaa laga qaatay qofkii meydka ahaa ee dhintay in la dhukan dhunkan karo wa fiihi dilaalat calaa jawaazi taqbiili اlmeyit saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim arrinkaa waa sameeyeen cidiga ka mid oo diideyna ma jirto waxaa kaloo xadiidka caaisha ee qisada cuhmaan ibnu madcuun uu tusinayaa yadullu calaa jawaasi albukaa'i cala almeyit meydka in loo ooyo oo qofku uu ilmeeyaa inay bannaan tahay xataa ra-aytu dumuuca tasiilu calaa wajhi iyadoo aan wax qayliya aanay la socon abwaabu gasli lmeyiti meydka meydhistiisa baababkii ku saabsanaa weeye baabu man mid buu u baab yahay yelihi hawshaa meydhista qabanaya wa rifqihi dhibrintiisuu u baab yahay bihi meydka u dhibriyo ka maydhaya wa sitrihi buu u baab yahay asturistiisa calayhi meydka oo asturo wixii uu ku arkay iyo aanu sheeg sheegin cawradiisana saasoo kale oo asturo marka yaa u xaqle meydka meydhistiisa ka maydhayaa meydka inuu u dhibriyo u turo oona odhanun kolley nafi kuma jirto waxba damqan maayo sidii qof nooloo kale uula dhaqmo iyo inuu asturo can caaishata qaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi man hasala qofka maydho meyitan oo faaddaa guda fiihi ay fii gaslihi meydhistiisa alamaanata amaanadii saarayd ile waa la aaminay qofka meyd meydh la yidhiyo meydku ila isagu hadli maayo waad ka kala tagtiyo odhan maayo oo walam yufshi calayhi oo aan ka faafin maa yakuunu minhu wixii xaggiis meydka xaggiisa ka ahaada cinda daalika marka la maydhayo wixii meydka uu ku arko ee ka soo baxa ama ka muuqda aan faafin ee astura kharaja waa baxaa min dunuubihi dembiyadiisii ka yowmi waladatu ummuhu waxaanuu ka ahaadaa siduu ka ahaa maalintii hooyadii ay dhashay manaa waa loo dembi dhaafaa wa qaala wuxuu yidhi liyalihi maydhista ha tawaliyo oo ha qabto aqrabukum kiina idinku dhow meyidka xagga qaraaba ahaan in kaana yaclamu waa hadduu garanayo fain lam yakun haddaanu ayn yaclamu mid garanaya faman tarawna ay falyalihi maydhista ha tawaliyo man tarawna ka aad ku ogtihiin cindahu agtiisa xadan dheef min waracin xalaal miirada iyo amaanatin iyo ammaano rawaahu axmedu waana xadiid daciifa xadiidka caaisha jaabir bn yaziid aljucfi ayaa sanadkiisa ku jira fadli weyn buu markaa u sheegay meedhista meydka laa shaka in arinta ammaanada ku saabsan iyo wixii laga arka inaan la faafin iyo inay tahay waajib saaran qofka meydka meydhaya iyo in meydka qaraabadiisu ay u xaq leeyihiin meydhistiisa sida nebigaba caleyh isalaatu wasalaam ay u meydheen raggii qaraabadiisa ahaa sida cali iyo fadli ibnu cabaas iyo وعن cائiشhaةa أنa رasuuل الlahi slى الlaه عalيه وasلم qaala wuxuu yihi إna kasra cadmi الmeyit meydka laftiisa jebinta la jebiya miثlu kasri cadmihi laftiisa jebinta la jebiye oo kale weeye xayan xaalo uu nool yahay rawaahu أxmedu wa أbu dawuuda wبnu maaja waayo xadiidkana wuxuu tusinayaa fiihi daliilu calى wujuubi الrifqi bاlmeyit cinda algasli wاtakfiini wاlxamli wa wadcihi fi اlqabri inay waajib tahay meydka in loo dhibriyo loo turo marka la meydhayo marka la kafnayo iyo marka la sii sido iyo marka iilka la dhigayaba waayo jebinta laftiisa la jebiye waxaa lagu shabahay qof nooloo laftiisa la jebiyey dhinac kastaoo la idhaaba tashbiih haddii la idhaahdo waa xagga ismiga oo qofka qof nool laftiisa jebiyey inuu dembaabay waa la og yahay tii meydka haddii lagu shabbahayna waa dembaabaya haddii la idhahdo dee wax xaaraan bay macnuu noqonaysaa ila wax lagu dembaabaya in la sameeyma banaanee haddii xagga damqashada looga jeedaa la idhaana oo sida ka noole u damqanayaabuu u damqanayaa dee laa yajuusu taaliimu lxayi qofka nool wuxuu ka damqanaya oo dhibaya in lagu sameeyaa ma banaana meydkiina mar haddii lagu shabahay isna saasoo kaleu noqonaya wixii markaa ay keento daruuro isaga waa laga soo reebayaa sida haddii markaa tashriix lagu sameeyo meydkii la qalo si loo ogaado oo kale ciddii dishay dee cidii inay dishay looga shakisan yahay wixii baadhitaan markaa looga baahda ee laga maarmaan u noqda وعn iبن cmر أن النabiya slى الlaه عalيه waslم qaala wuxu uhi man satara qofka astura muslima satarahu اllahu ilaahay baa asturay yowma اlqiyama mutafaq عaleyh marka muslimka waxaa soo gelaya muslimkii noolaa iyo muslimkii meyidka ahaa ka nool isagaaba is ururinaya oo dee ku dadaalaya inuu ceebihiisa qarsado laakiin dee meydkaa usii awleysan asturidda oo aan isagu is ururinahayn oo ceebna aan qarsan karahayn oo awooddaasi ay ka baxday oo ay ka tagtay marka xadiidkan waxaa laga faa'idaysanayaa atarkiib fi sitri cawraati lmuslimiin muslimiinta cawrooyinkooda in la asturo dhiirigelin la dhiirigeliyey qofka nool iyo ka dhintayna arrinkan isku mid bay ka yihiin marka waxaa soo gelaya qofka meydka maydhaya waxyaabaha meydka uu ku arko wax ka soo baxay iyo wax axwraadkiisa ku saabsan oo arkay iyo inuu asturo oo aanu faafin oo dadka aanu u sheegin kale dee arrintaasi kiibay noqonaysaa xan ila meydku arinka noocaasi waa dhibsanaya soo maha qofku isagoo meyda in ceebihiisii la arkay dadka loo sheeg sheego nebiguna calayh isalatu salaam xanta waa ka ku macneeyene tadikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu karaahaysanayo dhibsanayo kii noolaa iyo kii dhintay labadu way soo gelayaan marka waa xaaraan oo min baabi tatabuci alcawraat wa idhaaruha wa ifshaau alcuyuub taasina mid bannaan maaha asalku waa muslimka in la asturo laakin fi ma laa darara fiihi wixii aan markaa dhib aanu ku jirin baa lagu asturaya laakiin hadduu doonayo inuu dhibaato geysto lama asturayo hadduu cid xadayo ama dilayo ama ama aada ogtoo faldembiyeedkaasi uu galay lama asturayo waa ceebii markaa khaaska ahaayee aan lahayn darar iyo dhibaato cid kale u gudubta kadalika fi umuuri اdiin khaladaadka qofku diinta uu ka galay ee dhibkoodu ummadda kale uu u gudbayo ee dadku inay lumaan sababaya xaqii ay baalmaraan baadilla diin ay ka dhigtaan qofka loo asturi maayo oo tii dararkiisa khaaska isaga gaadhaya haddii waa darar la ydhaaba lama eegayo ee dhibka guud ee uu u geysanayo diin diinulislaam iyo dadka muslimiinta baa laga hortegaya isaga laftiisana danbaabay u tahay oo khaladkiisii marka la sheego laba midkood baynu noqon inuu soo hanuuno iyo inuu hanuuni waayo baadilka uu ku socdo oo dad raaci lahaayoo dembigiisa dembigooda dhabarka loo saari lahaa laga reebo marka si walba danbay kugu tahay khaladkaaga in lagu sheegaa marka khaladka mutacadigae dadka kale u tallaabaya qofka loo qarin maayo laakiin khalad diiniyaba ha noqdee wixii isaga ku kooban la fadeexadayn maayo dad kale dhex keeni maayo si gaara baa loogu sheegaya an ubay an ubayi ibni kacbi ana aadama calayhi الsalaam nebi aadam qabadathu اlmalaa'ika malaa'igtaa nafta ka qabatay wakasaluuhu way maydheen malaa'igtii baa maydhay kafanu way kafneen waxanauuhu xunuud bay mariyeen oo iibka meydka la mariyo ah waxafaruu lahu qabri bay u qodeen wa alxaduuhu iil bay u yeeleen qabrigii wasallow caleyh way ku tukadeen uma dakhaluu deetana waxay ku dhaadhaceen qabrahu qabrigiisii fawadacuuhu waxay dhigeen fii qabrihi wawadacuu waxay dhigeen calayhi dushiisa ay ku dabooleen iilkii allabina laban uma kharajuu deetana way ka soo baxeen min alqabri uma xahaw calayhi waxa ay ku shubeen aturaaba ciidii uma qaaluu intaa dabeed waxay yidhaahdeen yaa bani aadama ilma aadamow haadihi tani sunnatukum dariiqadiinni weye fii dafni mowtaakum waddadii aada u mari lahaydeen dadkiina dhintay ee aasitaankoodu waa taas rawaahu cabdullaahi bnu axmed fi lmusnad waana ضaciif bisanadi ضaciif waana mawquuf saad arkayso ubay ibnu kacb waxaana dhici karta inuu yahay min jumlati alisraa'iiliyaat oo muu odhan nebiga calayh الsalaatu wasalaam warkaasi noo sheegay baabu maa shaygii buu baab yeja ku soo arooray fii gasli axadi الزawjeyni labada isqaba midkood inuu maydho lilaakhari ka kale oo ninkii iyo xaaskiisii haddii midkood dhinto ka kale ma maydhi karaa mise mar haddii ay geeri timi zawjiyadii iyo guurkii u dhexeeya meesha uu ka baxay oo ajanabi bay kala noqdeenoo isma maydhi karaan miyaa وعn caiشhaةa qaalat waxay tihi rajaca waa noqday ilaya xaggaygu usoo noqday rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wasalam janaaزati janaasu kasoo noqday biاlbaqiici baqiic lagu aasayey wa ana waxaal ana aniguna ajidu aan dareemayo sudaacan madax xanuun fii ra'si aan ka dareemayo o aquulu aan leeyahay waa ra'saa la madaxaay faqaala wuxu uhi nebigu bal ana waa ra'saa ahaa anigana madaxaay maa daraki kuma dhibeen low mutti haddaad dhiman lahayd caaishahay qabli hortay fakasaltuki aan ku maydho wa kafantuki oon ku kafno uma deetana sallaytu calayka aan kugu tukado wadafantuki aan ku aaso rawahu axmed wabnu maaja marka xadiidkan maxamed bnu isxaaq baa sanadkiisa ku jira waa xasanu lxadiid lamana tafarudinoo kelidii ma warinoo waa lala wariyey laakiin ishkaalku wuxuu yahay xadiidku fii saxiixi bukhaari buu ku soo arooray iyadoo lafdigiisu uu yahay daka low kaana wa ana xayun faastakfir اllaha laki wa adcuu laki arinkaasi geeridaadu hadday dhici lahayd aniga oo nool waa kuu ducayn lahaa waa ilahay baa dembidhaaf ku weydi la waanan kuu ducayn lahaa lakiin ahlucilmi badan baa xadiidka saxiixiyey waxaana loo deliishaday ninku xaaskiisii dhimatay inuu maydhi karo oo fakasaltuki iyaduna ay maydhi karto dee qiyaasan calaa haada mar hadduu isagu maydhi karaba wa can caaishata anaha kaanat waxay taquulu mid tidhaahdo low istaqbaltu haddaan soo qaabili lahaa min alamri arrinkii mastadbartu wixii aan ka soo dhaafay aan yana u daba jeediyey maa hasala ma maydheen rasuul اllahi salى اllah alay slam rasuulka ila ilaa nisaau dumarkiisa mooyaane rawahu axmed wa abu daawuud wabnu maaja waqad dakarnaa waxaynu horu sheegnay bu uhi ana sidiiqa abubakara awsaa inuu dardaarmay asmaa inuu u dardaarmay asmaa bintu cumays weeye oo zawjatahu xaaskiisii ahayd an tughasilahu inay maydho fakhasalatu oo ay maydhay kadalika cali bin abi aalib radi allahu canhu faatima inuu maydhay se shaafici iyo daara qudniya ay wariyeen iyo beyhaqi iyo saxaabaduna aanay arrinka noocaasiya inkirin waxa uu cali faatimo ku sameeyey waxaa asma ay ku samaysay abu bakr walihada jumhuur lculamaa waxay yidhaahdeen labada qof ninka iyo gabadhii xaaskiisa haddii midkood dhinto ka kale waa maydhi kara iyagoo adiladan deliishaday imaamu axmed isagu wuxuu yihi ma maydhayso gabadhu ninka ma maydhayso laakiin ninku gabadha wuu maydhi karaa laakiin labadu waa isku mid un laa tughasilu libulaani nikaax ay guurkii u dhexeeyey geeridaa burisay abu xaniifana uu cagsiye wuxuu yihi laa yajuusu an yughasilaha isaguma maydhi karo laakiin iyadaa maydhi karta waayo iyada isaga lanno laa ciddata caleyh isaga wax ciddaa laguma laha oo marka ay dhimato oo markaa way kala xidhiidh furmeen laakiin hadduu isagu dhinto oo iyada ay nooshahay iyadu dee ciddadii bay gelaysaa mar haddii ciddadii ku jirtana zawjiyadii waxbaa ka baaqiya almuhim sidaa jumhuurtu ay ku tageen baa sida sawaabka ah oo in labada jinsi midkoodka kale uu maydhi karo mar hadday zawjiya u dhexaysay baabu tarki kasli shahiidi shahiidka maydhistiisa tagista laga tagu u baab yahay wamaa shaygiibuu u baab yahay jaa soo arooray fiihi ay fi shahiidi ama fii kasli shahiidi ku soo arooray shahiidka maydhistiisa idaa kaana junuban haddii markaa uu shahiiday uu junub ahaa waa laba masalo masalada koowaad shahiidka inaan la maydhahayn masalada labaad hadduu shahiiday isagoo oo junubah ma la maydhaya mise la maydhi maayo oo bimacnaa janaabada awgeed ma loo maydhaya can jaabirin qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala اllahu alay wasalam rasuulka ilaahi waxaa yajmacu mid kulmiya beyna rajuleyni laba nin min qatla uxud iyagoo labadaa nin ka mida raggii uxud lagu dilay fi thoobil waaxidi mara qurh ayuu ku kulminaayey oo dee kafan uu uga dhigayey kafantaa yaraydba uma yaquul wuxuu odhanayey ayuhumkoodu iba aktaru badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani ee xifdan lilqur'aani xagga xifdinta qur'aanka faidaa ushiira haddii la tilmaamo lahu nebiga loo tilmaamay liaxadihimaa midkood qadamahu kaasuu ku hormarin jiray fi laxdi iilka kaasuu ku hormarinayay iilka wa amara nabigu wuxuu amray bidafnihim shuhadaa uxud in la aaso fii dam- fii dimaahim dhiigoodii lagu aaso walam yugasaluu lama maydhin walam yusalla calayhim laguma tukan walam yusalli calayhimna waa loo akhriyey kuma tukan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu الbukhaariyu wالنasaaئiyu wbnu maaja wالtirmidiyu wasaxaxahu wlaxmed ana nabiya salى اllah alيه waslama qaala fii qatla uxud nebigu wuxuu ka yirhi saxaabadii uxud lagu laayay laa tugasiluu hamaydhina faina kula jurxin maxaa yeelay nabar kasta aw kula damin ama dhiig kasta oo ka yimi yafuuxu buu uhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu kamkamayaa miskan xaalo uu leeyahay caraftii miskiga yowma alqiyaamati walam yusali calayhim kumana tukan nebigu calayh الsalaatu wasalaam ama walam yusala calayhim صaxiixu hada xadiidu صaxiix waxaana ay xadiiثani ama labadan xadiiث ay daliilu yihiin shahiidka inaan la maydh ahayn oo lagu aasayo dharkiisii waxaa laga saarayaa un markaa bira iyo wixii hub ku saabsanaa iyo waxyaabaha noocaasa kafan kalena waa lagu kafni karaa sida xadiidkaniba uu tusinayo fi fi thawb اlwaaxid buu laba ku kulminayey iyo xadiidkii muscab ibnu cumayr iyo oo isaguna inoo soo socda markaa shahiidka lama maydhayo dhiiggiisaasaa lagu aasaya oo markhaati u noqonaya yowma alqiyaama waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa haddii dhar kafan la waayo in laba qof maro wada gaadhaysa haddii la helayo kafan looga dhigayo asalku waa qof walba in lagu aaso xabaal gooniya laakiin hadday xaaladdu adkaato oo dadka dhintay ay bataan sida xanuun dhacay oo kale daacuun oo kale ama dadka wax aasaya ay yar yihiin waa laba qof iyo ka badanba qabri waa la isugu geyn karaa lakin cinda ااkhtiyaar waa arin laga fiican yahay walihada ba jaabir bn cabdilaahi aabihii markii yowma uxud nin kale yowma uxud nin kale lala aasay lix bilood kadib ka soo saaray walam yunkar calayhi dalik arrinkaana laguma inkirin oo naftaydaa ku xasili weyday buu hi inuu qof kale aabbahay la aasnaado waxaa kaloo laga qaadanayaa fadiilaةu tacalum الqur'an oo xaafid الqurآan wa muqadam fi اlxayaati wa bacda اlmowt waa ka nebigu uhi ya um اlqowm aqrahum likitaab illah yaxfadhum likitaab illah oo imaamadii isagaa lagu hormariyey aaskiina isagaa lagu hormariyey haddii laba iil lagu wada aasaya waxaa lagu horeysiinayaa xagga gurada gurada iilka la xigsiinayaa qofka qur'aanka badan marka fadlu xifdi اqur'aan ayaa halkaana ku jira nin iyo gabadh xataa waa lagu wada aasi karaa waa in xaajis loo dhexaysiiyun bay idhaahdaan xateed ciidna ha noqdee waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya inaanay waajib ahayn in lagu tukado ashuhadaa walam yusala calayhim lakiin ma banaanta in lagu tukado waynu arki doonaa masaladaas warawaa mxamed ibnu isxaaq fi lmagaazi kitaabkiisa almagaazi biisnaadi can caasim bni cumara بن qtاadة عن محaمuد بن لبيdi أن النبya slى الlه عليه وsلم qاala wuxuu yihi إna صaaxibaكم صaaxiibkiin latugasil waxaa maydhaysa almalaaئkaةu yaعni wuxuu ujeedaa xandla صaxaabigii la odhan jiray fasaأlوu waa weydiiyeen أhlow reerkiisii maa شhaأnuhu muxuu sameeyee dhacay malaa'igtii baa maydhaysee fasuئilat waa la weydiiyey صaaxibatu xaaskiisii faqaalat waxay tihi kharaja waa baxo gurigu ka baxay huwa junubun isagoo junuba xiina samica markuu maqlay alhaaicata qayladhaantii markuu maqlay waa sowt shadiid weeyi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam lidaalika arrinka awgii ayay khasalatu malaaikatu ayay malaaigtu ay u maydhay marka waa masaladii labaad ee baabka hadduu shahiido isagao oo junuba in la maydho janaabada awgeed miyay waajib tahay mise mar hadduu shahiid yahay janaabobaa ku dhintee la maydhi maayo sida saxda ah madhab shaafici waghayriha waa inaan la maydhahayn licuumi اxadiiث walam yugasaluu laa tugasiluuhum buuhi nebigu alayh الsalatu salaam mana kala weydweydiin uma kala qaadqaadin ficilkan malaaigtana looma xujaysan karo in maydhista shahiidka junubka ay waajib tahay lann hadday ficilkood iyo ficilkeenu waa kala duwan yihin marka haddii ay waajib tahay innagaa layna amri lahaa inaynu maydhno ficilkooda inaynu ku kaaftoonaana ma banaanaateen wixii innaga laynoo diray inay malaaigi sameeyaan inaga takliifki iyo waajibkiina saaraa inaga ridi mayso wa can abi salaami can rajuli min asxaabi nabiyi sala اllah alay wasalama qaal akarnaa waanu duullay calaa xayin qabiilaanu ku duullay min juhayna ka mid a reer juhayne ka mid a faalaba waa raadsaday rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka midii rajula nin buu raadsaday minhum iyaga ka mid a fadarabahu seeftii buu doonay inuu ku dhufto fa akhtaahu waa la seegay wa asaaba nafsahu isagaana isla helay oo isku dhuftay seeftii uu ninkaa ku waday faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi akhuukum yaa macshar almuslimiin ay haada kaasi akhuukum waa walaalka yaa macshar muslimiin ay fa adrikuuhu gaadha fabtadarahu nnaasu dadkii baa markaa u degdegay xaggiisii fawajaduuhu way heleen qad maata isagoo dhintay falafow waa duubay rasuulu llaahi sala اllahu alيyه wasalam bihiyaabi dharkiisiibuu ku duubay wa dimaaihi maca dimaa'ihi wasala caleyh waa ku tukaday wadafanahu waa aasay faqaalu waxa uhi ya rasuula اllah shahiidu huwa ma shahiid baa isagu qaala nacam waana aniguna lahu isaga shahiidu markhaati baanu ahay rawaahu abu daawuuda waana daciif salaam ibn abi salaam oo majhuula baa sanadkiisa ku jira marka in la maydhay ninkaa nebigu shahaadada uga markhaati kacay xadiidka laguma sheegin iyo inuu amro in la maydho toona marka masaladii xadiida saxiixi tusisay oo ah shahiidka inaan la maydhahayn horta daliil buu noqon lahaa hadduu ansixi lahaa waxaa kaloo tilmaamayaa qofka mujaahidka ee jihaadka ku jira haddii uu hubkiisii isla helo isagoon isula qasdine gaal ula qastiyey inuu shahiid noqonayo axkaamtii dee shahiidka uu yeelanayo lakiin isulamuu qastin laakiin qofka man qatala nafsahu camda wa amaa man qatala nafsahu camda fainahu laa yugasal lifisqihi la lkwni shahiida saasuu yihi awsaaci iyo bacdu ahli اlbeyt lakiin sidaa saxda ah qofka isdilay waa la maydhaya dee faasiqa muslimka ila waa la maydhaya waxaa kaloo uu tilmaamay in lagu tukaday masalada xadiid kalena waa ku soo aroortay oo waajib ma aha shahiidka in lagu tukada lakiin mashruuc ma tahay in lagu tukado waa masalo inoo dhiman taasi oo nebigu calayh isalaatu wasalaam shuhadaa uxud inuu ku tukaday baa soo aroortay laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin sallaa calayhi macnaheedu waa dacaa lahum waa u duceeyey ee maha salaad buu ku tukaday maha macnaheedu baabu sifati lgusl maydhista sifadeediibuu u baab yahay meydka la maydhayo can umi caطiyata qaalat waxay tihi dakhala calayna waxaa noo soo galay rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam xiina twufiyat markii la oofsaday geeriyootay ibnatu inantiisii waa zaynab bay ahayd faqaal iqsilnaha maydha alaada saddex aw amsa khamsan ama shan aw akara min dalika ama shantaa ka badan in ra-aytunna hadday idiin muuqato bimaain biyo ku maydha iyo wasidrin qasil wajacalna ka yeela fi laakhirati marka u dambeysa kaafuuran manaa biyaha u raaciya sa daahirku uu yahay aw shay-an ama shay raaciya min kaafuurina faidaa faraqtunna markaad dhammaysaan faaadinanii soo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaanu dhammaynay aadannaahu waanu ogeysiinay faacطaana wuxuuna siiyey xaqwahu guntigiisii alxiqu asal ahaan waa halka guntiga lagu xidho laakiin majaazan baa guntigana loogu isticmaalaa faqaala wuxuu ihi ashcirnahaa u jidh xigsiiya iyada iyaahu guntigaygaas yacni isaarahu rawahu ljamacatu wa fii riwaayati lahu ibdaana ku bilaaba maydhista bimayaaminha dhinaceeda midig wa mawaadic lwuduu'i minha iyo meelaha xubnihii weysada ee jidhkeeda ka mid ah wafii lafdin iksilnaha maydha witran alaaan maydha saddex aw khamsan ama shan aw sabcan ama toddoba aw akara min dalika ama kaba badanba in raaytuna haddaad u aragtaan inuu meydku u baahan yahay in raaytuna ana almeyita yaxtaaju ilaa dalika wa fiihi qaalat fadafarnaa waanu tidicnay shacraha timaheedii alaaata quruunin wajacalnaa waxaanu ka yeelay alaaata quruunin saddex laagood alqaynaha waanu tuurnay khalfahaa xaggeeda dambe ayaanu saddexdii laagoodna ka dejinay mutafaqu calayhima lakin laysa limuslimi fiihi faalqaynaha khalfahaa maydhista markaa waajibkaahi waxay ku xaasilaysaa in meydka dushiisa biyihii ay maraan oo ay nadiifiyaan meel laga bilaabo iyo si loo bilaaboba laakiin maydhista markaa sunnahaahi waa meydka horta in loola dhaqmo sidii qof markaa janaabeysan oo kale oo loo istinjeeyo oo loo weyseysiiyo oo kadibna dhinaca midig lagu bilaabo maydhistii kadibna xagga bidix lagu bilaabo meydka in la maydhaano dee waajib weeye sida raajixa jumhuurulculamaa ku tegeen awaamirta kusoo aroortay awgeed xadiidka laftiisa waa loo deliishaday lakin ishkaal baa lagu keena waxa iqsilnaha alaaan aw khamsan saddexdu inaanay waajib ahayn ayaa markaa loo badan yahay saddexdiina amarka maydhistay la socotaa labadii kala hari maayaan laba unbay noqonaysaa in la idhaahdo alamru bilgasli watatliiiba waa sunne in la hao labadu waa waajib markaa ciddii tidhi labadu waa waajib iyagu ishkaalka waa ka baxeen waa jiraan dee ahlulcilmi yidhi in meydka la maydho saddexna la gaadhsiiyo maydhistiisa waa waajib kuufiyiinta iyo ahlu daahirka wlmusani min ashaaficiya ayaa saas ku tegey jumhuurtale taliidku in la sadexeeyaa waajib maaha maydhistoo saddex jeer la maydhaa lakiin in la maydhaa waa waajib ayuu ishkaal ku keenaya marka ma la odhan karaa waxa weyaan amar qura ayaa fii shayina iijaab faa'iideynaya fii aakharo oo muqtarin bii la xidhiidhsanna istixbaab faa'iideynaya ciddii saa tidhina ishkaalka waa ka baxeen iyaguna ciddii tidhi mayana waxay leeyihiin xadiidkani ma faa'iideynayo waajibin la waajibiyey maydhista laakiin adilo kalea laga qaadanaya uu ka mid a xadiidkii ibnu cabaas ee ninkii hasha ka dhacay kaafuur in loo raacinayo qasil in loo raacinayo xadiidku tilmaamay bimaain wa sidrin oo caleentii gobka waayo jidhkay xoogeynaysa waana nadiifinaysa waxaana culamada qaar u daliishadeen qaslulmeyit inaanu ahayn litathiir uu yahay litandiif nadiifin in looga jeeda daahirin aan looga jeedin waayo haddii looga jeeda bay dhahan daahirin dee qasilku biyuu bedelaya biyo dahaarogala noqon maayo lakin taa waxa lagaga jawaabo la yidhi bedelista uu ku sameynaya mar walba noqon mayso dee bedelis magacii biyenimo ka saarta ee biyo qasille ayuunbay noqonayaan sida haalibka ah wajacalna fi lakhiirati kaafuuran marka tandiifka iyo tahiirka farqiga udhaxeeya waa waadix axkaam baa ka ratimaysa adina waa litandiif haddii biyo la waayo waxba loo gebagabeyn maya la odhanaya gebagabeyntu nadiifin mayse haddii la dhahda me waa litahiirna waxay noqonaysaa haddii la waayo biyo in meydkii loo gebagabeeyo ama meedhistiisuba hadday suurtoobi weyda in loo gebagabeeyo kaafuurkana waa iib lmeyit oo jidhkana waa adkeynaya waana udgooneynaya in biyaha marka u dambeysa lagu darayo ayaa daahirka xadiidka uu tilmaamaya waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa in meydhista witri laga dhigo silna alaaan aw khamsan aw sabcanba aw akara min dalika saa riwaayadda bukhaari ku timi culimada qaarkood baa inkiray oo yihi bacda sabci muu odhan akara min dalika lakin dee riwaayadda ku cadayba silnaha alaaan aw khamsan aw sabcan aw akara min dalika waxaa kaloo loo daliishaday xanafiyadaabaa u daliishaday aqal witri inuu saddex yahay witriga saddex lagama yareyn kara waa kuwadha laakiin taasi wax dilaalo oo ku jirtaa ma jirto alaaanta waa witrigu intuu yahay cadaynteedun baa loo daba dhigay silnaha witran alaaan bay daliishadeen qaala alxaafid walaa dilaalat fi lanahu siiqa masaaqa albayaan lilmuraad witriga waxaa looga jeedaa inay saddex tahay midhkiiba witri waa noqon karaa in la cadeeyo awgeed unbaa saddexda loo sheegay gabadhii markaa geeriyootay timaheedii in la dabayaa laga qaadanaya sunno ay tahay in loo dabo haddii la idhaahdo dee arrinkan umucadiya iskaga ijtihaadee nebigu ma ogeyn waktigu waktigii waxyigu soo degaya bay ahayd oo haddii arrinkaasi uu khaldan yahay waxyibaa kusoo degi lahaa ta kale riwaayaadka qaarkood ayay kusoo aroortay inuu nebigu amray inay sidaa yeelaan iqsilnaha witran wajcalna shacraha dafaaira wa can caaishata qaalat waxay tihi lama araaduu markay dooneen gusla rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay inay maydhaan ikhtalafuu fiihi qaabkay u maydhayaan bay isku khilaafeen fiihi ay fii kayfiyati aslihi guslihi faqaaluu waxay idhahdeen wallaahi baanu ku dhaaranay maa nadri garan mayno keyfa nasnacu sidaanu yeelnaa anujaridu miyaanu dhartirnaa dhara ka bixinaa rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam kamaa nujaridu saanu u dhartirno mowtana dadkayga kale ee dhinta am nuasilahu am nugasiluhu mise waanu maydhnaa wa caleyh hiyaabuhu iyagoo dharkiisii ay saaran yihiin oo dharkiisii uu ku jiro qaalat waxay tihi falama اkhtalafuu markay iskhilaafeen arsl اllahu calayhim ilahay wuxuu kusoo diray asinata lulo xataa wallaahi ilaa ilaahay baan ku dhaartay maa min alqowmi aanu ka mid ahayn raggii min rajulinin ilaa daqnuhu ilaa lafgareedkiisu fii sadri laabtiisa ay saarayd naayiman xaalo hurdo hurdaa lagu tuuray oo way wada luloodeen qaalat uma kalamum waxaa la hadlay mukalimun mid la hadla min naaxiyati lbeyti buu kala hadlay guriga dhinaciisa laa yadruuna iyagoon garanayn man huwa ka u yahay kaasoo laa yadruuna aanay garanayn man huwa ka u yahay faqaala wuxu uhi iksiluu maydha annabiya sala allah alay wasalam wacaleyh xaal caleyhi hiyaabu dharkiisu ay ku xiran yihiin waa dhar tirina qaalat waxay tihi fasaaruu ilayhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay meydhistiisii ku kaceen fakasaluu waa maydheen rasuula allahi sala allah alay wasalam wahuwa fii qamiisi isagoo qamiiskiisii xidhan yufaadu waa la shubaya caleyh dushiisa almaau biyaha iyo wasidru qasilka wayadluku rijaalu raggu waa gacmahay marmarinaya bilqamiisi ay maca alqamiisi isagoo qamiiskii xidhan rawahu axmedu wa abu daawuud waana xadiid saxiixa waxaana markaa uu tilmaamayaa meydka in la dhar tiri karo horta kamaa nujaridu mowtaana marka la maydhayo lakiin cawradiisi waa la asturayaa oo dee waxbaa la dul qabanaya lagu asturaya oo ka qariya qofkan maydhaya indhihiisa wakadalika wuxuu xadiidku daliilu yahay in qaabkan nebiga calayh الsalaatu salaam loo maydhana meydka loo maydhi karo lanna bidalika taxsul xaqiiqaة اlgusl xaqiiqadii maydhistu taa lafteeda way ku xaasilaysaa wallahu aclam waxkam bilahi towfiq wsala اllah calى nabiyina mxamedi wcalى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira